waxaan rabaa inaan idhaahdo ugu horayn wafdigu safarkiisa wuxuu ku aadanaa martiqaad uu ka helay boqortooyada sacuudi arabiya gaar ahaan boqorka taas oo ku aadanayd in laga wada hadlo arrimo aad iyo aad muhiim uga ah labada dal xidhiirkooda dhacdooyinka geeska afrika ka jira iyo dhacdooyinka mandiqada guud ahaan soo dhoweyn waxaan wafdiga oo la kulmay runtii ah tii lagu yaqiinay boqortooyada sacuudi arabiya qiimaha badnayd ra-isul wasaaraha waxaa lagu qaabilay levelka soo dhoweynta isagii wafdigiisa midka ugu sarreeyo kulamo muhiim ah oo runtii wakti fiicanna qaatay waxa uu la qaatay boqorka dhaxal sugaha wasiirka arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin kale oo ugu horeeyo ninka amiirka ka ah aba xakumo magaalada riyaad jidda sidoo kale labada dal waxay ka wada hadleen arrimo aad iyo aad ay u xiisaynayeen oo muhiim ah gunaanadkooda waxa uu ahaa in la iska kaashado qadiyadaha haatan taagan amba ha noqdaana kuwa amniga amba ha noqdaana kuwa siyaasadda boqortooyada sacuudi arabiyana waxay ban la qaaday inay soomaaliya isgarab istaagayaan kadib warbixin waafi ah oo ay ka dhegaysteen isbeddelada mugga leh macnaha leh tayada leh ee soomaaliya ka dhacay muddooyinkii ra-iisul wasaaruhu xilka u hayey madaxweynuhuna xilka u hayey keenay in soomaaliya adduunyadu aaminto gaar ahaan hay-adaha dawliga ah ee maaliyada sida sanduuqa lacagta bangiga adduunka yurubiyaanka arrimahaas runtii markii warbixinta uu bixiyey ra-isul wasaaruhu aad iyo aadaa loo soo dhoweeyey boqortooyada sacuudi arabiya waxay ballan qaaday inay taakulayn mugle oo macno leh oo xagga dhaqaalaha ah ay ka taageeri doonto waxaa xusid mudan ma aha markii ugu horeysay dowladda soomaaliya iyo sacuudi arabiya ay iskaashadaan ka niqaashaan qadiyada muhiim ah boqortooyada sacuudi arabiya ay iclaaniso ama ay soo gudbiso inay soomaaliya tallaabooyinkaas ay ku garab istaagi doonto kaliya waxaa ku soo kordhay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay dhankeeda inaanay ka imaanin wax daah ah amba gaabisa waxaana rajaynaynaa muddada soo socoto inay noqon doonaan xiriirka labada dal mid aad iyo aad usii xoogayso lana meel mariyo dhammaan wixii laga wada hadlay ee ku aadanaa iskaashiga dhinacyada kala gedisan leh dhaqaalaha leh siyaasadda leh amniga leh arrimaha sidaas ayay u dhaceen dowladda soomaaliyana waxaa ka go-an sida ra-iisul wasaaruhu ee amray inaan bulshada soomaaliya gaarsiiyo in sida ugu dhaqsaha badan ugu tayada badan ugu hufan loo meel mariyo waxyaabihii lagu heshiiyey oo aanay qaadan maalmo laakiin ay noqoto howlgelintooda laga bilaabo saacadaha soo socdo oo xafiisyada ku shaqada leh sida xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha ay khusayso ay ka howl bilaabaan maalin shaqeedmaalin shaqeedka oo ugu soo horeeyo sabdiga waxaan rajaynaynaa bulshada soomaalida inay ka faa'id